tiro kooban oo si toosa loo ogyahay ma jiro soomaaliya waad ogtahay dowladihii soo maray waxay ahayn iska kumeel gaad iyo kuwa iyagu iswada caysalo oon u hayninba wakti dadka ayaga cilmibaari lagu sameeyo arrinta kale oo murugada leh oon rabo inaan kuu xaqiijiyo intaan soomaaliya marayay anuu labaatan iyo sana udambeysay baan soomaaliya ku noq noqonay samafal baan u tegayay hay-adaha samafalka ee soomaaliya miisaaniyadda aadka u fara badan ama lacagaha aada u fara badan adduunyada ka urursada waanu ka soo weynay hal projecti oo dadka disableka mashaariic loogu sameeyey yacnihii waa from zero zero point zero yacnihii kuma darsadaan baajadyada ay samaystaan kuma darsadaan projectyada ay samaystaan iban xitaa dawladaha maamul goboleedyada kuma daraan exactly yacnihii exactly marka laga reebo somaliland oo hadda la socdo sanadkii u dambeeyey inuu dowladda axmed maxamed maxamed siilaanyo ay u qoondaysay lacag yar oo aan u malaynayo tiradar hadda aan garanayn oo dad yacnihii disable ama naafa lagu shaqaaleeyo wasaaradaha qaarkood waayahay marka ma kala hadasheen maamulada iyo dowladda federaalka soomaaliya in sidaan loo dhaamo dadka naafada soomaalida waan kala hadalnay doorashooyinkan cusub ee hadda bilaabanaya waxaanu isku mashquulina xitaa dadka siyaasiyiinta ama madaxweyneyaasha maamul goboleedyada ama madaxweynaha dowladda hadda maxilligu ka dhawaada federaalka in ay dadkaasu yeeshaan bal ability waan ognahay hadda qabiil qof naafa soo sharaxayo dhahaya annaga qabiilkanaga qofkan baa hadlaa inuu noo galo baarlamaanka lama helayo waa lasoo waayey gabdhihii sidii looga cararayo waa tii hadda aad la socoto doorashooyinka u dambeysay hadda maamul goboleedyada yani aqalka hoose ee soomaaliya iyo sanataradaba in sanka laga geliyay qatab lagaga dhigay boqol kiiba soddon in yacnihii dowladda ay ku yeeshaan dumarka waxaanu isku daynay in xubin sharafeedyo ay yacnihii maamul goboleedyadu ay yeesha ay isku dayaan bal inay ku yacnihii dadkan ilaahay baa isku fiirsanaye mas-uuliyadda ay hayaan si aan aakhiro iyo qiyaamaha iyo adduunkaba ayna dhibaato ugu noqonin inay yacnihii aqalada hoose iyo midka saraba bal ha hal qof maamul goboleed kasta hal qof wuxuu rabaa ha noqdee inay kaga qaybgeliyaan siyaasadda waxaa kaloo kaaga sii daran dadka civil society la dhahe ee soomaalida hadda aadka ugu xoog badan kuma xisaabtamaan dadka ayaga liiska uguma jiraan shirarka kuma macsuumaan shaqo ma haystaan ayagi laftoodii markaa dadkaasu sababta u diidaysa inay heer soo gaaraan horta dadkiibaa liidayo hoosu dhigaya second ma jiro dhaqdhaqaaq facilitation qofka naafadu hadduunan haysanin bir uu ku boodo ama wilcheir uu ku tagaba meesha haddii xitaa weesha uu tago wilcheir gacmihii uu ku helaba hoteelada shirarka lagu qabto access ma laha hoolalka shirarka lagu qabto qofka disabalku ma geli karo wadooyinka ma mari karo marka waxaan isku daynay inaanu siyaasiyiinta ka dhaadhicino dadkan inay hoos u eegaan dadkan inay ilaahayda oga baqaan dadkan waxaan ku shaqaynaa anaga hiil naafo halkudhig baan leenahay halkudhigna waxaa weye ninkii noolow naafa filo qofkii noolow naafa filo waxaan kuu hubaa forshur adduunka hadduu sii dhimanaad rag maanta yacnihii adduunka cirka iyo dhulka inay kala hayaan isu haysto oo digdiglo xoog badan barri inay kuraas ku fadhiisan doonaan baan hubaa waayo midna ilaahay kulama qadarin shirka lama soo iibsado xabadda lama soo iibsado xanuunka lama soo iibsado waa biqadar ilaah qofkana gore ku dhacaysa lama ogo sekan waxaa ku xigta waayeelnimo waayo su-aasha ugu dambeysa oo aan raba inaan ku weydiiyey axmed oo adigoo soo koobi doono marka aan kasoo tagno dhinacaas damaciinan ka qaybgalka siyaasadda adiga ahaan maxaa ka og tahay dhibaatooyinka ka haysta dhinacyada waxbarashada iyo caafimaadka dadka naafada ah ee ku nool soomaaliya wax badan wax badan tusaale beri simble aan kusiinaya wiil wariye noqday hadda alxamdulilahi rabbi alcaalamiin oo dadaal badan baanu isku dana inaanu iskuul magaalada hargeysa oo helo tusaale aan kusiinaya shan iskuul baanu isu soo marnay wiilka oo dhalinyaradii hiilnaafa u joogtay somalilan ay isku dayeen inay wiilka iskuul usoo helaan shan shantii iskuol hal iskuol baa wuxuu dhulka ugu dhawaaday inuu yacnihii garoonka loo noqdo oo dhulka ku yaala saddex isteeb oo jaran jaro u yeesho iskuolkii waxaanu ka codsanay walaalkiibaa subax walba keenaya iskuolka oo garaadka la fadhiisanaya ee ardadaha la dhex keeno waa nalaga diiday wiilkii inaanu qol gooni wax ku barno macallin gooni oo qaban inuu qasatay marka soomaaliya waxbarashada iyo shaqada iyo goobaha la isugu yimaado iyo hoteelada iyo masaajidiyada iyo iban jidadka dhib bay ku qabaan dadka soomaaliyeed ee naafadaa dowladda soomaaliyeed ee soo socota oo kow caawa uu mas-uul ka yahay baarlamaanka soomaaliya ninka layaa mudane jawaari waxaan ka codsanayaa arrimaha iyaga in wax laga qabto madaxweynaha iman doona saas oo kale aan ka codsanayaa